assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wada marinka go'doonsan ee khaza waxaan maanta oo arbaca ah dhanka kaana ku beegan maalinkii afar boqol iyo afaraad oo xidhiir ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqeymo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza iyo toban howlgal oo lagu beegsaday ciidamada saynada yuhuudda haddaba aan ku horreyna duqeymaha silsilada duqeyma ayaa waxay ka dhaceen qeybo ka mid ah marinka goodoonsan ee khaza waxaana ka mid ah meelaha ugu badan ee duqeymahaasi martigeliyey waqooyiga marinka waxaana duqeymo halkaasi ka dhacay sababeen khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo sidoo kale la soo warinayeen ciidamada yuhuudda ee bambooyin ku tuureen isbitaallo uu ka mid yahay isbitaalka kamaal cadwaan oo ku yaala deegaanka biitilaahiya ee waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi ku waxyeeloobay qaar ka mida dadka isbitaalka ku sugnaa oo u badnaa barakacyaasha gumaystaha yuhuudda ayaana wuxuu magaalada biitilaahiya iyo guud ahaan waqooyiga khaza ka wadaa duqeyme sirsifeenna uu ku beegsanayo dadka barakacyaasha ee ka kooban dumarka carruurta iyo waayeelada waxaana uu sidoo kale burburin xoogan u geysanayaa goobihii ay ku hooyanayeen dadkaasi sida madaarista maraakiista iyo weliba isbitaalada duqeyn aad u xoogan ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaan ku yaala koonfur bari magaalada khaza waxayna wararku sheegayaan duqeymo wuxuushilima oo halkaasi ka dhacay ku shahiideen wax ka badan saddex ruuxoo shacab ah halka ay dhaawacmeen tobannaan ruux oo kale saddex ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada yuhuudda ay duqeyn ka geysteen dhismo ay ku sugnaayeen dad barakacyaala oo ku yaala xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza dhismaha la beegsada oo ka koobnaa dhowr dabaaq ayaa waxaasna soo gaaray burbur xoogan sidoo kale shuhaado iyo dhaawaci tiro badan ayaa ka dhashay duqeyn midaa la mid a oo ay ciidamada yuhuudda la beegsadeen dad barakacyaala oo tiindhooyin ka dhistay xaafad ku taala magaalada diirilbalax ee bartamaha marinka khaza ciidamada yuhuudda ayaana waxay caado ka dhigteen inay beegsadaan goob weliba iskugu yimaadeen dadka qaxootiga ah xaafadda nasley ku taala xerada jabaali ee waqooyiga marinka khaza guri ku yaalaya sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen duqeymo baallimo ah kuwaasoo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada waxaana duqeymo halkaasi ka dhacay ku shahiiday dad badan oo shacabrayd ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan waxay dhanka kale weerar rasaaseenna ku qaadeen ciidamada yuhuudda isbitaalka kamaal cadwaan ee ku yaala deegaanka biitilaahi ee waqooyiga magaalada khaza waxaana halkaasi ka dhashay waxyeelo kala duwan oo gaaray dadka shacabka duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada rafax ee dhacda koonfurta marinka khaza waxaana duqeymaha baallimada ku shahiiday sida la soo warinayo wax ka badan koo iyo toban ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale aad u fara badan balse aysan warbaahinta soo warin tirada rasmiga ah xerada alburej ee bartamaha marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen duqeymo aad u xoogan duqeymahaas oo si gaara uga dhacay guri ay deganin dad shacab ah ayaa waxaa ku shahiiday afar ruux oo shacbrayd ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duqeymo aad u xoogan ku beegsadeen madarse kaloo ku taala deegaanka beetxanuun ee ku taala waqooyiga marinka khaza waxaana madarsadan lagu magacaaba mahdi ashuwa iyadoo ayna maalmihii ugu dambeeyey martigelinaysay boqolaal ruux oo barakacyaal ah ciidamada arxanka daran ee yuhuudda ayaana waxay duqeymo baalimaha la beegsadeen madarsadani waxayna duqeymaha sababeen in halkaasuu ka kaco dab xoogan khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawacan uu halkaasi ka dhasho ciidamada yuhuudda ayaana muddo afartan siddeed saacadood magaalada beetxanuun ka wada duqeymo iyo xasuuqyo la mid ah kubii ay ka geysteen magaalada beetilaahiya oo ayna ku taal isla waqooyiga khaza deegaanka qalbiya ee oosna ku yaala waqooyiga marinka waxay ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan waxaana duqeyntaasi ku sheeday dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan ciidamada yuhuudda ayaana afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay duqeymo kala duwan ka geystay deegaanada kala duwan ee marinka goodoonsan ee khaza waxayna saxaafadda soo warinaysaa in duqeymahaas ay ku shahiideen wax ka badan lixdan iyo afar ruux oo shacab ah halkii ay dhaawaci kala duwan soo gaareen tobannaan ruux oo kale duqeymaha ugu badan ee dadka ku shiidan ayaana waxay ka dhaceen waqooyiga marinka khaza ciidamada saynada yuhuudda ayaana waxay halkaasi ka wadaan gumaad wuxuushilimo ah kaasoo soo bilowday lixdii bishii lasoo dhaafiyey oktoobar waxayna ilaa iminka halkaasi wuxuushilimo u duqeynayaan islamarkaana u gumaadayaan dadka ku dhaqan deegaanada waqooyiga marinka khaza xasuuqaad u daran oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanadii xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaana waxay sababeen istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaana waxay gaarayaan ilaa iyo shan xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan lixdan iyo kow ruux halkii ay dhaawaci kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol afartan toddoba ruux oo kale iyadoo sidoo kale wasaaradda caafimaadku sheegtay in tobannaan ruux oo iskugu jiro shuhaado iyo dhaawacyo kuwas xaniban yihiin burburka dhagaxaantay bira shub koostooda suuragalna ma ahan in halkaas laga soo saaro maadaamay dadka gurmadka ka shaqeeya isticmaalayaan qalab aad u liita tayaahan tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo saddex kun lix boqol lixdan iyo shan ruux halkii ay dhaawacuduna maraya in ka badan afartan iyo saddex kun iyo toddobaatan lix ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo saddex iyo toban bilooda uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuuda si isku mid a u duuqeynayaan min waqooyi ilaayi koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmaha ina soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiya dhaawac dadka reer khaza maadaamaay weli socdaan duqaymaha yuhuuddana saara xandarra u beegsanayaan dadka barakacyaasha ah dhanka kale waxaa saacadii la soo dhaafay dhacay dagaallo baan oo ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan dagaalladan ayaan ahaa kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ciidamada yuhuudda la gaarsiiyo tan iyo bilowgii isbuucani weerarada ugu badan ee ciidamada yuhuudda loogu beegsada ayaan waxay iskugu jiraan dagaallo foolka fool ah iyo kuwo gantala loo adeegsaday dagaal adag oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxauu ka dhacay bariga magaalada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi ka dhacay dagaal adag kaasoo u dhexeeya ciidamada gumaystaha yuhuudda iyo sidoo kale askarta muqaawamada ee gumaysidiidka ah wararka ayaana waxay sheegayaan dagaalkaas looga adkaaday ciidamada gumaystaha yuhuudda waxaana halkaas looga dilay tiro askar ah halka looga dhaawacay kuwo kaloo addu fara badan weerar kansi ama shisha ayay sidoo kale ciidamada wax iskacaabiinta falastiiniyiinta ku dileen askari ka tirsan ciidamadii yuhuudda xilligu ku sugnaa xerada jabaaliya waqooyiga marinka khaza kadib markii shish kale la helay ayuuna goobta ku quurbaxay askariga guri ku yaala sida xerada jabaaliya islamarkaana ay ku sugnaayeen toddoba ka mid ah ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay dagaalyaanada wax iskacaabiinta falastiiniyiinta la dhaceen duqana aadu xoogan oo loo adeegsaday gantaalka t b g-ga ee garabka laga gano waxayna ciidamadii halkaas ku sugnaa u qaybsameen wax dhinta wax dhaawacma iyo wax carara ciidamada wax iskacaabiinta falastiiniyiinta ayaana waxay intaa kadib la dhaceen rasaas noolnool iyaguna dhaawac dhammaystiraya haraadygii ka badbaadiyey gantaalka qaar ka mid ah ciidamada ayaana waxay isku dayeen ay u baxsadaan dhanka masjidka ululcasmi ee ku yaala deegaanka beytilaahiya ciidamada wax iskacaabiinta oo adeegsanaya qoriga danadooriga u dhaca iyo bamgacmeedya ayaana halkaasi ku helay sida ay sheegayaan kooxaha wax iskacaabiinta falastiiniyiinta isku soo wada duub oo ciidamada lagu weeraray guriga ayaa ka koobnaa toddoba xubnood waxaana ku dhintay gantaalka wax iskacaabinta falastiiniyiinta tiro askar ah halka ay kuwo kalena ku dhaawacmeen dhanka kale qaar ka mid a ayaa waxay ku dhaawacmeen rasaasta ciidamada wax iskacaabinta gaarigaa shaaman oo weeteen ciidamada saynada yuhuudda islamarkaana lagu magacaabo mekraaf ayay ciidamada wax iskacaabinta falastiiniyiinta la dhaceen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan oo ka mid ah gantaalada iyaga farsameeyeen waxaana uu gaariga u kala faniinay boolbool kadib markii lala dhacay gantaalka waxaana halkaasi ku qurbaxay askar badan oo yuhuudda ka tirsan kuwaasoo ka mid ah xubnihii gaadhiga saarnaa halkay dhaawici kala duwan soo gaareen kuwo kulaadu fara badan waxaana goobta lagu beegsaday gaadhigani soo gaaray gurmad u socday inay soo badbaadiyaan ciidamadii la beegsaday balse ma aysan ogeyn dagaalyaanada wax iskacaabiintaay ugu dhakanayaan meel ka mid ah guryaha burburay markii ay goobta soo gaareen ayaana waxaa dushooda ka shanqartay rasaasta ciidamada wax iskacaabinta iyo gantaalada iyagu farsameeyeen waxayna midaas sababtay inay iyaguna halkaas isbarkadaan oo ay sugaan gurmad kale uga imaanaya taliska ciidamada gumaystaha yuhuudda ay ku leeyihiin xerada jabaaliya gaari cagafcagafa nooca ay isticmaalaan ciidamada gumaystaha yuhuudda oo ku sugnaa gagarka madrasada shaadiya abuukhazaalah ay ku taala galbeedka xerada jabaaliya ayay sidoo kale ciidamada muqaamud la dhaceen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan waxaana gaariga cagafcagafta soo gaartay waxyeelo kala duwan iyaduna ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askar ay gaarigaas la socotay sidoo kale dagaalyaanada wax iskacaabiinta falastiiniyiintu waxay beegsadeen guryo fara badan oo ay ciidamada yuhuudda ka dhigteen xarumo milatiro ay kasoo duulaan tagaan dagaalyaanada alkhasaam oo adeegsanaya gantalada casriga iyagu farsameeyeen ayaa waxay guryahaasi ka dhigeen dakum daakum waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah guryahaas ayaana waxay intooda badan ku yaaleen waqooyiga iyo galbeedka marinka godoonsan ee khaza sidoo kale dagaalyaanada alkhasaam waxay bariga xerada jabaaliya ku beegsadeen gaari kale oo ka mid ah kuwa ay ciidamada yuhuudu isticmaalaan dagaalyaanada muqaamadu adeegsanaya gantaalka lidka taangiyada ayaana gaarigani burburiyey sidoo kale hoobiya ayay ciidamada muqaamadu ku garaaceen saldhigay ciidamada yuhuudu ku leeyihiin isla bariga xerada jabaaliya waxyeelo kala duwan ayaana halkaasi ka dhashay waddada alcijraamiya ee ku taala bartamaha xerada jabaaliya ayay sidoo kale ciidamada wax iskacaabiinta falastiiniyiinta ku beegsadeen gaari kale oo cagafcagaf ah waxayna gaarigan ciidamada wax iskacaabiinta falastiiniyiinta la beegsadeen gantaalka tanduum waxyeelo kala duwan ayaana soo gaartay gaarigii la beegsaday iyadoo askartii ay la socotay uga qaybsameen wax dhinta iyo wax dhaawacma saacadii lasoo dhaafay ciidamada gumaysta ay ugu daayaa waxay la kulmeen wax ka badan toban howlgal oo ay fuliyeen dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta waxayna dhammaan howlgalladaasi u dhaceen sidii loo qorsheeyey ciidamada yuhuud ayaana waxay halkaasi ku waayeen askar fara badan oo milatarigooda ka mid ah iyo gawaari gaashaaman ugu dambayntii taliska milatariga saanadii uudda ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in ciidamadiisa la gaarsiiyey khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira wargeeska iyo diicoodda xaranood ee ka soo baxa dhulka ay ciidamadii uudda xooga ku haystaan ayaana wuxuu sheegayaa in ciidamada saanadii uudda laga dilay afar ka mid ah ciidamadooda xilli ay ku sugnaayeen xerada jabaaliya waqooyiga marinka khaza wuxuu sidoo kale sheegay taliska milatariga yuhuudda in dagaalla foolka fool oo ay ciidamadiisa la galeen dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta looga dhaawacay wax ka badan shan askari oo milatarigiisa ka mid ah afar iyo labaatankii saace la soo dhaafay ciidamada sayanada yuhuudda iyo shacabkooda waxay martigeliyeen dhaawacyo iyo meydad fara badan oo naxashka lagu sido kuwaasoo ka mid ah ciidamada sida dulmiga ugu soo duulay marinkaay dadka shacabka ku nool yihiin ee khaza warbixin uu daabacay wargeeska iyo diicoodda xaranood ayaa waxaa lagu sheegay in nuqsaan xoogan uu ku imaaday ciidamada keedka ee maamulka sayanada yuhuudda wargeeska ayaa wuxuu tilmaamay in hoos u dhac weyn uu ku imaaday tirada askarta keedka ah dhanka kalena ay istaagtay shakhsiyaadkii ciidamada loo qorayey si ay u buuxiyeen sufuufta dagaalka kuwo kalena ay u noqdaan kayd wargeeskan cibraaniga ayaana qoraalkiisa wuxuu ku yidhi ciidanku wuxuu ka walaacsan yahay hoos u dhaca ku yimaaday ee gaaraya shan iyo toban ilaa iyo labaatan boqolkiiba taasoo toddobaadyadii lasoo dhaafay laga dareemaya fagaaraha dagaalka ah ee gudaha khaza dhanka kale wargeeska ayaa wuxuu sheegay in marka laga soo tago walaacay askarta keedka kala kulmayaan jiidoor ee dagaalka waxa u sii dheer ayaa la yidhi inaysan weli helin miisaaniyaddoodii dhaqaaliha loogu talagalay taasoo gaaraysa ilaa laba dhibic afar bilyan oo dollar waxayna middaas sababtay inay wax badan la socon waayaan xaaladda guud ee askarta saanada yuhuudda ayaa hadda ku soo ururtay niyad jab inay ka firxadaan fagaaraha dagaalka iyo inay nafta isdhaafiyaan dharaar cad kadib markay u adkaysan waayaan waxa socdaa ayna garan waayeen qaab ay uga logasiibtaan halaagga ay lugaha la soo galeen iyagoo qabs la qaadqaadaya